barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali.com
duhur wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa jimco siddeed iyo tobanka bisha augast sannadka laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadbihin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan dhegaystayaal idin helana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah oo maanta aynu ku eegayno qaabkii soomaalida waayadii hore dharka ay u xidhan jireen iyo dhaqanka wiilasha ka hor inta aanay guursan maryahaas waxaa ahay marya dhadheer oo waaweyn oo bufto ah markii uu meel la aadayo ama gabadho ay isha ariga la joogto ama ay guriga joogtaba ay qaadan jirtay oo bufto oo cadoo la garan kara xitaa waagaas miyi baa la joogaye kuna muuqatay sida ay gaari u tahay timaha waa la soohi jiray ama waa la tadci jiray waxayna marsan jireen ama burcada ama labeynay marsan jireen sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacaddaedan duhurnimo ku maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida qaramada midoobay ayaa sheegtay in jimcaha maanta in dadka ku dhintay dhoobadii ku soo duntay roobabkii ka da-ay ee waddankaasi siraleon ay gaadheen in ka badan afar boqoloo qof lix boqoloo qof oo kale ayaan welin la helin iyadoo howlwadeennaduna ay meydadka ka dhex raadinayaan dhoobada waaweyn ee guryaha ku soo duntay iyadoo sidoo kalena dadaalada ay wadaan ay hakiyeen roobabka ka da-aya oo la saadaaliyey inay sidoo kale da-ayaan maalmaha soo socda dowladda ayaa bilowday inay aasto meydadka la helay maalintii khamiistii iyadoo madaxweynaha waddankaasi siraleon sierra leone en enreri baki cromo uu isaguna dhankiisa tacsi u diray dadkaasi ku dhintay markii la aasayey
waxaa laga raadinayaa gudaha dalkaasi sbain ninkii wada gaarayay dadka la dardarsiiyey gobolka catalonia ee dalkaasi sbain oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo toban qof qaar kale oo badanna ay ku dhaawacmeen booliiska sbain ayaa waxa ay xidhan laba qof oo u kala dhashay morocco iyo sbain laakiin aanay ilaa iyo hadda caddayn sida ay ugu lug leeyihiin weerarka weerar kale oo kaasi ka dambeeyey oo saacado kadib ka dhacay cabres oo ah goob dalxiis oo ku taala koonfurta barcelona ayaa waxa uu isna dhaliyey dhimasho iyo dhaawacba booliiska ayaa waxay dileen shan dadkii weerarka geyste ah oo ku labisnaa suumanka walxaha qarxa ay ku xirnaayeen wasiirka gudaha ee gobolka jokin forn ayaa waxa uu sheegay maantoo jimco ah in labada weerar ah ay xiriir leeyihiin inkastoo aanu bixin faahfaahin intaasi dheer
duhur wacana wanaagsan dhammaantima dhegaystayaal waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanko maalin kastoo jimca aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o eda waxaana toddobaadkana barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
cabdulqaadir maxamed cali aad baad umahadsanta doctore waxaa la yidhaahdaa dhaqankii hore soomaalida kan maanta farqi baa u dhexeeya waxaana muuqdo dhaqan guur meelaha qaar si dadku ay qabaan bal markaas barbar dhigta maxaa kuu muuqdo waa run run ahaantii dhaqankii ay soomaalidu lahaan jirtay iyo midka maanta ka muuqda aad buu u kala duwan yahay waxaana layihaha dhaqanku waa wax horta lala muuqdo oo lala dhasho run ahaantii nolosha iyo muuqaalka iyo afka ayaa horta lagu yahay soomaali haddii marka intaaba lagaa waayo dee ma noqonayso soomaali ma noqonayso cid kala noqonaysaa soomaaliduna maanta aad bay ugu nugul yihiin firxadka ay firxeen iyo deegaamada kala duwan ee caalanka caalamka ay tageen mid walbaa meeshii u tegey buu isu ekaysiiyey wixii laga qaadan jirina wuu qaatay wixii looga dhaqmi jirina wuu ku dhaqmay maraykanka arkaysaa nin jamaykana ama ama american balaaga arkaysaa carabta nin imaaraat arkaysaa maxay runtu tahayna waxa weeyaan ninku meeshii khamiis laga qaatayna khamiis uga qaatay meeshii laga qaatay jeans laga qaatayna isaga ka qaatay meeshii laga qaadan jiray ii sheeg muxuaha afrika dharkan nareerigana kii joogayna wuu qaatay marka run ahaantii noloshu iyo qaabkii dhaqankuna intaa wuu ka duwan yahay nasiib darase ummadda soomaalidu waa ummad aada u nugul oo run ahaantii meeshii ay tagaan afka iyo dhaqanka iyo diintaba way isaga milmaan marka run ahaantii waxaa muuqda waxa la yidhaahdo dhaqan doorsoon yaa muuqda oo waayahan ka muuqa soomaalida waa waxaana keenay ii sheeg muxuuha dee haajiraadda la kala haajiriyo kala fogaanshaha dalkii dadkii laga fogaaday cabdiqaadir dhaqankii hore soomaalida ee aad rabto in la helo aan ku horeeya bal dharxirashadaan eegaynay sidee buu ahaa run ahaantii horta soomaalidu waagii hore waxay lahayd dhaqan lagu yaqaano oo la odhan jiray go-yaal baftaa iyo sadexqayd iyo shanlooyin iyo muuqaal noocaasay lahaayeen kaas runtii markii lasoo magaaloobay oo de wixii ka dambeeyey dagaalkii laba adduunyada soomaali waxay soo gashay magaalooyinka soo galeen magaalooyinka ay soo galeenna waxay uun raaceen oo ay ku labisteen kii looga labisan jiray caalamka oo surweelku u badan yahay oo matalan haddaan soo qaadano macawiis oo kaleeto macawiis dhaqan weyn lakin waxaa nooga timid wadamada carabta nooga timid marka run ahaantii waxaan jeclaan lahaa dhaqan anagu noo gaara ma samaysan karnee ka ayagii hore hiddo ahaan dhaqan ma muuqan karaaye laakiin waxaan la ku yaqaano oo nolosha ah oo la odhan karo qofkaani waa soomaali ayaa aada iyo aada u fiicnaan lahayd waxaana ka mid ah in qofku uu afkiisa iyo muuqaalkiisa iyo dharkiisuba ay noqdaan kuwo laga dhadhamin karo ama laga dheehan karo inuu soomaali yahay
dabcan qof markuu ku soo hor istaago soomaali waayo halkan sidee baa lagu sifayn lahaa sidee baa rabtaa inuu noqdo qofkaas waxaan jeclaan lahaa qofka le horta waa soomaali waa inuu horta asagu run ahaantii uu u muuqdaa soomaalinimadu soomaalinimadu haddaan anuguna iska doorin hadda inaa anugu soomaali ahay ama afrikada bari aan ahay ugu yaraan waa la waa muuqan karaa waxaana laga dareemi karaa oo laga garan karaa waxa waaye sidaan u labisanahay markaan soo qaatay macawistaydii shaalkaydii ushi bakooradda ahayd ii sheeg muxuuha intaasoo dhan way muuqanaysaa inaan soomaali ahay taasaana caddaynaysa waxaana jeclaan lahaa in ay kala soocan tahay markii aan dhaqan annagu aan leennahay aan muujinayno iyo markaan dad magaali oo caadiya aan leennahay waa inay kala muuqantahay oo kala duwan tahay oo matalan markaan anugu aan joogo meel aan uga hadlayo soomaalinimo waa inay iga muuqataa soomaalinimadu waa waa in laga dareema inaan soomaali ah waan gartay sidee bay u labisan jireen hablaha soomaalida markay timaado dhaqankii hore wallaahi gabdhihii hore soomaalida runtii aada iyo aad bay u sharfan yihiin aad bay u wacnaayeen anugu in yar baan ka soo gaaray oo hadda uu muuqaal ah waxay qaadan jireen mare la odhan jiray saddex qayd iyo dhaacle iyo boqor ayaa la qaadan jiray maantana in yar baa fahmaysa gabadha soomaaliyeedna sidaasay ku qurxoonayd maryahaas waxaa ahay maryaa dhadheer oo waaweyn oo bufto ah oo mar kasta aan la qaadan karine markii uu meel la aadayo ama gabadhu ay isha ariga la joogto ama ay guriga joogtaba ay qaadan jirtay oo bufto oo cadoo la garan kara xitaa waagaas miyi baa la joogaye gabadha xitaa wanaaggeeda iyo dadnimadeedaba laga garan karay inay dharkaas dharcad aada iyo aad u cadoo oo bufto ah oo aad garan kartid maantaba in aan xitaa la qaadan karin ay ku dhowrsanayd weliba kuna muuqatay sida ay gaari u tahay oo markuu afgaanku lahaa gengeyn baa ku dhaca marada noocaas marka gengeyn iyo subag iyo caano iyo midna ma lahayn gabadhu maradeedu inay gaari tahay wax laga garan karin muuqaalka maradeeda maradaabay dhowri jirtay maraas dhowri jirtaa
dabcan timahoo kale waatay lahaayeen dhaqan gaara gablaha soomaaliyeed wayna dee ku dadaali jireen sidee bay ahayd tima tima habeyntu timaha waa la soohi jiray ama waa la tadci jiray waxayna marsan jireen markaas hadba wixii u yaalla oo ama ii sheeg muxuu ahaa kareema ama burcada ama labeenay marsan jireen waxay kaloo isticmaali jireen wax ah iyo burcad kuwa subagii waa subagii oo aan la shiilin aan la shiilin wey ee laga qaaday caanaha dhayda korkooda laga qaaday aad iyo aad bayna maaragtay isheeg muxuaha een ay ugu fiicnaayeen uguna muuqdeen ee dhimirka dadka oogadiisana waxaa laga dareemayey wanaag iyo farxad iyo caafimaadda ka muuqday laakiin maanta waxyaabo tiro badan oo shaambooyinahoo la casriyeeyey oo kiimikaysan baa lagu qubaysanayaa marka gabadhu tintu waa ka go-aysaaba ama way ka baaba'aysaaba marka run ahaantii in la soo cesho dhaqankaas oo weliba la qaabeeyo oo si fiican loo habeeyo oo dad islaana waan nahay inaan dee gabadhii qaawan la sii daynin laakiin gabdhuhu si gaara inay u fadhiistaan oo ayagoo gabdho keliya ah ay soo bangen dhaqankaas dhadiskaas qaataan aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd una qurux badnaan lahayd gabadhii baad ka sheekaysay waatan saddex maraad sheegtay timihiisaabaa la yeeli jiray talow guurka markay timaadana qaab baa jiray laakiin intaanan guurka la gaarin de hadda waxaan aragnaa haasaawihii magaalada maqaayixii baa la fadhiyaa magaaladii ilbaxnimadii way soo soo korortay laakiin maalintaasee bay ahayd wallaahi horta qaabka inta aanan aada u gudangelin cabdiqaadirow bal horta see la isu arki jiray oo ragga iyo habluhu see isku arki jireen waxay isu arki jireen ama cayaar baa la qaban jiray ama golo geel ama golo guri baa isugu imaan jiray gabdhuhuna markii ay barwaaqada tahay ayaa raggii wiilashu isu imaan jireen masalan gabdhuhu asluub bay lahaayeen oo waxay lahaayeen qaab ay ragga dhallinyarada ah ay ugu yeeraan matalan waxay qaban jireen haan haantaasaa la qaban jiray waa la tumi jiray markaasaa dhallinyaradu imaan jirtay si wanaagsan oo hufnaana ayaa loo sheekaysan jiray waxaan loo gudbin jiray tixda iyo tiraabta iyo suugaanta la alooso ayaa loo gudbinloo gudbin jiray habluhu waxay dhihi jireen markay haantaas qabtaan oo kaleeto haan yahay diryaan diryaan oo diririglee diryaan dooxada ka yeer diryaan duul maqan u yeer ayay dhihi jireen waxa weeyaan in ay raggii u yeer raggi waa imaanaya marka maanta waxaa dhahay marka haddee mass media la helayo waxaaba aan runtii aan qabaa in aan laga sheekayn karin ceebaha iyo fulxumooyinka iyo qaabka loo sheekaysanayo dhallinyaradu inay dhaqankiina ka tageen diintiina ka tageen ayaa aad iyo aad uga muuqata waxaad dareemaysaa xitaa in mararka qaarkood xishood la-aan ay ka muuqato qaabkaas wadaagga sheekada ragga iyo dumarka
ragga haddaan u soo laabto iyagu saddex mare halkii dumarku ka qaadanayeen talow raggu maxay qaadan jireen rag waxay qaadan jireen laba go' go' kore iyo go' hoose baa la qaadan jireen shakad iyo tuuhrey baa u raaci jirtay waxaa ka muuqan jiray iisheeg maxaa mararka qaarkood in ninka ragga ah oo odayga oo kaleeto matalan cimaamad iyo koofi iyo uu lahaan jiray laakiin markii dambe shaalal iyo waxbaa isbedelay koofiyaa yimid macawisaa yimid marka runtiina dhaqankaasoo laga dareemi karo hadda meelaha qaarkood gobollada waqooyi oo kaleeto oo runtii aada dhaqanka ugu dheggan arkaysaa in shaalkii iyo cimaamadii iyo koofidii iyo bakooradii weli ay sii dambayso oo sii muuqato hadda laakiin badan aad arkaysaaba rag badan ku labistay cimaamado badan iyo iisha khamiisyo badan ayaad arkaysaa marka runaantii dhaqankaas in aada loo dhowro loona ilaaliyo aad bay u fiicnaan lahayd waana soo jeedinaya ummadda soomaaliyeed inay dhaqankeeda ilaashato
ragga marka laga hadlayo timo baa qof balba ku soo dhaca haddana waad arkaysaayo timo weynaashu way nagu soo bateen bal timahan see loo loo dayn jiray wallahi horta tintaan weyn markii laga hadlayo dhaqan gaara iyo deegaan gaara wooyeeye waa dhaqan soomaaliyeed oo runtii aad iyo aad aan u ammaanayo laakiin waxaad arkaysaa dhaqankan hadda timaweyn timaha la weyneynayo waa dharkan horta ii sheeg muxuuha goboladan bay iyo bakool iyo shabeellooyinka qaarkood waa laga isticmaalaa waa dhaqan fiican waa hab fiican laakiin waxaad moodaa inuu dhinkii inankii korna uu ka dhisan yaho madaxii madax soomaalinimo oo fingilkiileh oo wixii leh oo barshinkiileh inuu muujinayo hoos markaad ka fiirisana inuu ka wato surweel aad iyo aad ugu dheggan oo ciriiri ah waxaad arkaysaa inuu wiilkii uu muujinayo dhaqmo badan oo isku dhex jira inuu inankii muujinayo ama wiilkii muujinayo loona garan karin inuu soomaali keliya yahay taasaana ayadoon lafteed waxay u baahan tahay in aada looga fogaado oo dhaqanka soomaalida uu barax tirnaado oo aan cidna loo soo dhoweynin ee saa loo ilaasho laakiin madaxan timaha marka waaweyn arkayno shaqo kalaa ku dhex jirtay waxaa la yidhi waagii hore dee habeedda iyo waxbaa lagu la marin jiray maya maya maya maya habeed anugu runtii ma soo gaarin mana arkin hadda rag iga Maxaa gaduudin jira dabcan bahaliya taraa gadudin jirtay sida anugu aan arkay taradaasaa lagu dhaqayaa taradaasaa la marinayaa carradu maxay ahayd tarada waxaa weye caro caro caro iisheeg caraca caro iisheeg ma caro cad oo dhulka biyuhu fadhiistaana oo ceelashaa laga helo taasaa la marin jiray taasaa iisheeg ma markii tinta la marto ayay tintu eh, gaduudan jirtay qaarkeedna wuu caddaan jiray waayo u fiirso markii meel aad joogto adigu meesha aad joogto isticmaalkeeda biyaha iyo deegaanka aad joogto haddaad isticmaasho waad u ekaanaysaa caduqaad waana environmentiga ayaa keenaya u fiirsa maanta carro gaduud haddaad tagto tintu waa gaduudanaysaa Mhm.
taraduna way gaduudinaysaa hadday cadda tintu cadaanayaan waxaa la marin jiro oo kaleeto waxyaabo kale oo tinta ilaaliyaa jira oo uu ka mid yahay geedaha xitaa qaarkood xini baa laga helaa xini soomaali baa jira waxaa jiro oo kaleeto eh, geedkan yidhah- hadda guddi la yidhahdo ama jicibta la yidhahdo markii tinta la marsho oo lagu dheeho uu tinta way bedelaysaa cilaan bay noqonaysaa geeda badan oo laga helo cilaanka ayaa jira oo timaha gaduudin karaa jira dad badanaa fahmin laakiin waxaan aragnaa qoryo madaxa eh, timaha ku jiro shinkii baan aragnaa marka si aan dhaalinta da'da yar ugu u- ugu tusaalayno ay dabcan u ogaadaan tolo maxay ahayd ujeedka ka dambaysa horta een, tinta markay baxayso tintu waa tin dhisan biyaha laga ilaashaa waxaa laga ilaashaa oo kaleeto eh, in ay burburto su dhex yaacdo marka waxaa la marshaa waxyaabo tintaas adkeeyo oo dhisa oo ay ka mid tahay eh, eh, isheg muxuuha een, eh, een, eh, xaydha ama subaga adag yaa la marshaa waxaa la marshaa loo dhigaa bashinkaa loo dhigaa weliba- waa midka labada gan laho oo surka Surka.
ayaa lagu aadinaya Surka.
waxaa dhacaysa oo kaleeto waxaa laga dhowrayaa in madaxa dhulka gaaro dhulka gaaro ama oo burburada waxaa jira oo kaleeto marka filgin bale qorigaa suran asagaa lagu feerayaa waa lagu kicinaya tinta lagu kicinaya meelay ka duntay ayaa lagu dhisayaa laakiin shanla haddii la marto shanladu tinta way seexinaysa laakiin filginku tinta uu kacay kicinayaa wuxuuna ka dhigayaa tin dhisan oo qaab isku go-an u samaysan ayay noqonaysaa
marka eh, seexashadan eh, barshinka yare la wato ma wakti buu lahaa mase qofku habeenkiiba barshinka ku seexanayay run ahaantii horta een, waxaan aaminsanahay ama ii muuqada in inanka barbaarka ah ee tinta daystaa een, markuu guursado ee, ay isbedesho tintiisu oo haddee waxaa laga yaabaaba in uu maaragtay ii sheeg muxuuha een, een, xaragadii iyo qaabkii uu inta ka dego oo nin rooroobay dhaqmay oday noqday uu noqdo de shareecada taamkan waxaad garanaysaa qofka hadduu reer yeesho inuu mar kastaba haddee ii sheeg muxuu ahaan dahaaradii iyo qaabkeedii iyo dhowristaankeedii in iyadana loo baahan yahay waxyaaba aad ka dhadhamaysid dadka dhaqankiisa dadku islaam buu ahaa saasaana aan dareensanahay markaan usoo laabto dhaqankii baad nooga sheekaysay hore iyo siduu ahaa gaar ahaanna dee hablabiski maanta maxaad aragtaan maanta waxaan arkaa dee dad oo ri- ee, ayagoo wada qaraabaysanoo ee, wada ee, ee, jaakadaysanoo wada xirxiranoo wada niigtayn laho ee, dee waxaaba hab la mooday ama dhaqan la moodayba ninkan jaakad qaadan ama niigtayn qaadan inuu waxoogaa yeelashay baadiye yahay waxaanad moodaa xoogaa ee, in aan ay naga muuqato ee, astaan ah ee, qurba joog run ahaantiina dalka soomaaliya aad iyo aad ayay ugu adag tahay in laga qaato jaakad waa ay waa dhul kulaylo ah waa dhul dhul- dhulbara uu maro marka mar kastana qabow ma ahan mar kastana kulayl ma ahan hadda xilligan oo kaleeto habeenadii ama galbi waxaad dareemaysaa ama salaad subax waa waxaad dareemaysaa in qabow jiro markaas ka la qaadan kara laakiin dhammaanteen inaan isku qaabayno ama isu ekaysayno inaan washington iyo maraykan joogno gooni waay Eh, wax arrin kale ah waay laakiin waxaa loo baahan yahay dee ninkii maalin xaflad aadaya ha qaato laakiin dhammaanteen kulligeen in aan ku shaqo tagno oon ku haasawno oon ku haragoonno maalin kasta jaakad iyo nigtayn waa waxaad moodday inay ka muuqato dhaqan guurka waana waxyaabaha aad u muujinaya in dhaqanka uu sii baaboo waxyaabaha keenaya
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo inoo soo diyaariyey barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka waxaanad ku dhegaysanayseen idacaddayada duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna haddi aynu jilcnaa dhinacii kaalmaha heesaha waa cawaale aadan dhegaysa abon
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo adoos gala ammaan mudane mana indhoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyid kalsooni abuura ammaan mudane ahey nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax urdino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslan iyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaaheshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adaamadhigi arsaaqnasi ubad khayrlesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adaamadhigi arsaaqnasi umadkiyo dooha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane labaka ilaalsha nacabka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsha oo islaamnimo baray ammaan mudana umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane hagaaga waxaad dhegeysteen codkii cawaale aadan halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o washington haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa xalay fiidkii dhacay lugta koowaad ee ciyaaraha kala sooca ah ee loogu soo baxayo koobka yuruba liig oo ah koobka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub kooxaha waaweyn ee kulamadii xalay badiya waxaa ka mid ah naadiga a c milan ee dalka talyaaniga oo lix gool iyo eber ku dardartay kooxda hashakendiya ee ka dhisan dalka makedoniya waxay ahayd guushii ugu weynayd oo ay milan ka soo hoyso tartan ka mid ah kuwa yurub tan iyo sanadkii kunsagaaboqosaddexiyolixdankii markaas oo ay siddeed gool iyo eber ku xaaqday kooxda union luxemburg milan ayaa qaybtii hore ee ciyaarta ku dhammaysatay iyada oo ku hogaaminaysay saddex gool iyo eber goolashaasi waxaa laba ka mid ah saxiixay weeraryahankeeda cusub andrea silva oo bishii juulaay ay ka soo iibsatay kooxda borto ee dalka bortuqiiska goolka kalena waxaa dhaliyey kabtankii hore ricardo montalivo oo sidoo kalena dhaliyey goolkiisii labaad qaybtii dambe ee ciyaarta goolasha kalena waxaa kala qaybsaday fabio borini iyo luca antonelli oo ka ciyaara dadabka bidix ee difaaca kooxaha kale ee waaweyn ee xalay badiyo waxaa ka mid ah naadiga everton ee dalka ingiriiska oo laba gool iyo eber ku garaacday kooxda haduk ee dalka kroeshiya ciyaartan ayaa intii ay socotay waxaa hareeyey rabshado kadib markii taageerayaasha hadug ay walxo ku soo tuureen garoonka taasoo sababtay in ciyaarta la joojiyo qadar daqiiqada ah labada gool ee ay everton ku badisay waxaa kala dhaliyey ciyaaryahanada kale ah michael kin iyo idrisa guaye haddii milan iyo everton ay badiyeen waxaa guuldarro soo xaraysatay kooxda aikis ee dalka holland taasoo hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda rosenburg ee dalka norway goolka keliyaha ee rosenberg ku badisay waxaa daqiiqadii toddobaatanaad ee ciyaarta dheliyey ciyaaryahan samuel adegbenro ciyaaraha kalena varder skobje waxay laba gool iyo eber ku garaacday fenerbaja atletic bilbao waxay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda benantiakos victoria blazen ayaa saddex gool iyo hal uga awood sheegatay kooxda larnaka domzel iyo maksel waxay isku mari waayeen barbardhac gool iyo gool ah martimo iyo dinamo kiev ayaa ciyaartoodii kusoo dhammaatay bareejo eber iyo eber ah halka dinamo zagreb iyo skanderbo ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah dhinaca kale iibsiga ciyaartooyda haddii aan eegno kooxda yuventus ee dalka talyaaniga ayaa qarka u saaran inay maanta la wareegto laacibka qadka dhexe ee kooxda baris san germain iyo xulka france blaise maturi laacibkan soddon jirka ah ayaa khamiistii maray tijaabada caafimaadka maantana waxa uu saxiixi doonaa heshiiska uu kooxda kula joogi doono kaasoo ku kacaya labaatan milyan oo yuuro maturi ayaa u ciyaaray xulka france siddeed iyo konton kulan wuxuu ka tirsanaa kooxda b s g tan iyo sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii ugu dambeyntiina isla kooxda b s g ayaa u dhow inay la soo wareegto weeraryahanka xulka faransiiska iyo kooxda monaco kailian embebe embebe ayaa ka maqnaa tababarka kooxda khamiistii sidoo kalena waxaana lagu dirin liiska ciyaartooyda monaco ee caawa la dheeli doonta kooxda meds dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
hagaga halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana bal xaggeesaa ku nisano aniguna suleeqae caashaqii isaray beri iyo muusul guurina saadaasha waa codkii macaanaa ee cumar sholle
waa hagaag dhegaystayaal heesta suleekha iyo weliba fanaanka cumar shooli haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaanay heestaasi dhegaystayaal gebagabo u tahay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantay si wada jira halkan idinka daadiinayeen ibraahim xasan daandur iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruuc tan iyo intayn idaacadan idaacadda xigta afarta galabnimo isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
عشان